إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waaliga hore ee walaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh maxamed xasan abu cabdiraxmaan ayaa xalay geeriyooday iyadoo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka taasiyeysay geerida sheekha waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca ee maleeshiyada macawisleyda iyo kuwa dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka tardo ee bariga hiiraan askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada afgooye iyadoo geesta kalena isla gobolka shabeellaha hoose dagaal lagu qaaday ciidamo ku sugnaa deegaanka janaale dagaal lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah hubna lagu furtay ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe kaa oo hoostaga degmada balcad salaad roobdoon ah ayaa saaka waxaa lagu tukaday deegaanka kunyo barow ee walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose beesha tunni ayaa suldaan waxay ku calama saaratay xaflad ka dhacday gobolka shabeellaha hoose diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga ayaa waxa ay duqeeyeen meel u dhow saldhig ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalka suuriya intaa waa qodobadii warku waaweyneen dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waaliga hore ee walaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh maxamed xasan abu cabdiraxmaan ayaa xalay geeriyooday iyadoo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka taasiyeysay geerida sheekha haddaba cabdifataax maxamed qaasim ayaa inoo akhrinaya bayaanka xarakadu ay kasoo saartay geerida allah ha u naxariistee sheekh abu cabdiraxmaan ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
magtabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu maanta soo saaray bayaan deg deg ah oo ku qotoma geerida sheekh abu cabdiraxmaan allah uu raxmado e bayaanka ayaa waxaa furfurasho kadib iyo aayadaha ee qur-aanka ah ee lagu bilaabay waxaan ummadda muslimka ah guud ahaan gaar ahaan eheladiisii asxaabtiisii ardaydiisii mujaahidiinta iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed ee muslimka ah uga tacsiyeyneynaa geerida ku timid sheekh maxamed xasan cumar abu cabdiraxmaan kaas oo xalay ku geeriyooday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed xasan abu cabdiraxmaan allaha u raxmado eh sida bayaanka lagu xusay waxa uu ahaa shaqsi uu allah ugu deeqay cilmi iyo alle kacabsi akhlaaq wanaagsan geesinimo iyo jacaylka u gargaaridda diinta islaamka wuxuu soo noqday waaligii wilaayada islaamiga ee banaadir xilligaasi oo lagu xusuusto sidii wanaagsanayd ee uu ugu khidmeeyey bulshada caasimadda iyo jihaadkii adkaa ee uu la galay saliibiyiinta iyo murtadiinta ayaa lagu yiri bayaanka oo sidoo kale lagu xusay in la wada xusuusto wacdarihii isaga iyo ciidamada wilaayadiisu ay ka dhigeen dagaalkii dayneyle ee lagu dilay in ka badan boqol askari oo ciidamada burundi ahaa intaasi kadib bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay qeybaha uu kasoo shaqeeyey sheekh abu cabdiraxmaan waxaana lagu yiri sheekh maxamed xasan cumar abu cabdiraxmaan allaha u naxariiste eh waxa uu si karti leh uga soo shaqeeyey makaatibta kale ah amniga tarbiyada iyo tacliimta iyo maktabka ta'hiilka ee mujaahidiinta waxa uu soo saaray baa lagu yiri bayaanka boqolaal mujaahidiin ah oo saraakiil iyo mas-uuliyiinba leh kuwaas oo maanta kaalimo muhiim ah uga jira ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kasii hadlaya ee xanuunka sheekha iyo xaaladihiisii ugu dambeeyey ayaa waxaa ee bayaankiisa uu ku yidhi sheekha ayaa maalmihii dambe waxaa la soo gudboonaaday xanuuno waxaana xalay uu ku geeriyooday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaana allah subxaanahu watacaala uga baryaynaa inuu ajarkiisa weyneeyo camalkiisii wanaagsanaa iyo jihaadkiisii ka aqbalo uuna geeyo darajaadka sarsare ee jannatulfirdows al aclaa intaasi kadib bayaanku waxa uu soo gudbiyey dardaaranno ee jihooyin kala duwan ku socda waxaana lagu yidhi waxaan kula dardaarmaynaa bahda waxbarashada ee soomaaliyeed inay ku daydaan sheekh abu cabdiraxmaan aqoontoodana uga faa'iideeyaan ummadooda muslimiinta ah waxaan sidoo kale kula dardaarmaynaa baa lagu yidhi bayaanka ardaydii sheekha inay sii ambaqaadaan jihaadkii sheekh abu cabdiraxmaan ayna fuliyaan dardaarankiisii ahaa inaan marnaba laga tanasulin u gargaaridda diinta islaamka iyo la dagaalanka cadowga kusoo duulay diinta dalka iyo dadka muslimiinta ah waxaana lagu soo gebagabeeyey xadiid uu saxaabiga abu hureyre radiallahu canhu ka warinayo nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas oo caddaynaya in qofka bini aadamka haddii uu dhinto saddex ka mid a acmaashiisa aanay go-ayn kuwaasoo kale ah sadaqada jaariyada ah cilmigii laga faa'iiday iyo walad saalix ah oo uu qofku ka tago kaasoo usoo duceeya waxaana ugu dambeyntii bayaanka lagu soo gabagabeeyey walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca ee ka dhashay dagaalkii shalay lala galay maleeshiyada macawsleyda iyo kuwa dowladda federaalka ka oo ka dhacay duleedka deegaanka tardo ee gobolka hiiraan warka iyo warar kale waxaa inoo haya haashim cabdinaasir dagaalo kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolada hiiraan iyo jubbooyinka ayaa lagu jebiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka hiiraan dagaalo culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka tardo ee gobolka hiiraan ayaa lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda waxaana dagaalka ku gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada ayaa gaartay toban ay ku jiraan saraakiil iyo askar u dhintay dhaawac shalay soo gaaray sidoo kale waxaa dhaawac soo gaaray sideed kale qaar ka mid a askartii ku dhimatay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka tardo ayaa la helay magacyadooda waxaana ka mid a cismaan goodax shilaabo oo ahaa sargaal ka tirsanaa macawisleyda dhaawac culus oo shalay soo gaaray hayow xala u dhintay axmed muuse dhiidaal isaguna wuxuu ka mid yahay dadka ku naf waayey dagaalkii shalay sidoo kale saraakiisha iyo askarta ku naf waayey dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka tardo ee gobolka hiiraan waxaa ka mid ah muumin maxamed garaad xaaldhigis maxamed muxudiin xuseen qoorgaab faarax cusmaan cariifow muumin cusmaan xaadle iyo shariif ulow oo asna dhaawac shalay soo gaaray xalay u dhintay dhanka jubbooyinkana dagaal shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu jebiyey ciidamo ka tirsan bangarafta oo maraykan ku tababartay ciidamadan oo aaggaas dhaqdhaqaaqya ka waday ayaa waxaa dagaal kala hortegay ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana la gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey afar ka tirsan ciidamadii bangarafta ayaa lagu dilay dagaalka halka lagu dhaawacay ku dhowaad toban kale sidoo kale intii uu dagaal ku socday waxaa waxyaale xoogan la gaarsiiyey gaari cabdibile ah oo ka mid a gaadiidkii ay wateen ciidamadan weerarka la kulmay ciidamada bangarafta ee sida gaarka ula shaqeeya maraykanka ayaa isaga firxaday goobta dagaalka waxayna miciin bideen oo gudaha u galeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga taas oo ku taalla deegaanka cabdulaburooleh ee dhacaduleedka magaalada kismaayo waxaana halkaa diyaarad kusoo degtay ee ka qaaday dhimashada iyo dhaawaca askarta gaaray maalintii doraad ayay ahayd markii weerar ka dhacay shabeellada hoose ciidamada bangarafta lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib weerar dhabagal ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ugu dhigaan inta u dhexaysa degmooyinka wallanweyn iyo afgooye isla jubbooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shala gelinkii dambe dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka bundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo waxaana ciidamadii halkaa ku sugnaa laga dhaawacay sargaal taliya horin ah kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey baariyow isla jubbooyinka ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala gudaha u galay deegaanka taabto halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka jubbaland markii ay soo galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka taabto waxaa bannaanka uga baxay ciidamadii ka tirsanaa maamulka jubbaland kuwaas oo u galay xerada kenyaatiga ah oo ku taal meel ka baxsan magaalada salaadii maqrib ilaa cishaha waxaa deegaanka ku sugnaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo dadka deegaanka muxaadarooyin uga jeedinayay masaajidda dhanka shabeellada hoosena howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xale ka fuliyeen degmada afgooye waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray axmed cabdulaahi isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalad dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka fariisinka weerarka lagu qaaday ayaa ku yaala xaafadda neeshinka ee degmada jannaale isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray taliyaha booliiska degmada baraawe ugu magacaaban dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo qaldaan waxaana ay warar ku sheegayaan inuu qaraxa ka badbaaday balse hal askari oo ka mid a ilaaladiisa ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus askariga dhaawacu soo gaaray ayaa magaciisa lagu sheegay jarfay isla shabeellada hoose shalay gelinkii dambe rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka xaawo cabdi waxay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ahaa saraakiil miinambaarayaal ah dagaal lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah hubna looga furtay ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka xawaaley ee gobolka shabeellaha dhexe kaa oo hoostaga degmada balcad ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka ayaa muddo halka ku dagaalamayay aakhirkiina waxaa la jebiyey ciidamada dowladda federaalka dagaalka waxaa ka horreeyay qarax lala eegtay ciidamo lugeynayay qaraxaana waxaa ku dhintay laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka kadib qaraxa dagaalka ayaa bilowday waxaana lagu dilay askar badan oo dowladda federaalka ka tirsan ugu yaraantii sagaal askari ayaa la xaqiijiyey in dagaalka ay ku dhinteen marka la isku dara sagaalka ilaa labadii hore waa kow iyo toban askari askarta dowladda federaalka maanta looga dilay qaraxa iyo dagaal ka dhacay deegaanka xawaaley sagaal qori oo nuuca aakaha ah ayaa u gacan galay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kuwa oo ay ka furteen askartii ay meedoodkooda ka tillaabsadeen meedadka ciidamada dowladda federaalka ayaa weli waxay yaalaan goobtii dagaalku uu ka dhacay oo ay uga carareen xaaladda goobta dagaalka ayaa hadda waxay tahay mid degan iyadoo ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin salaad roobdoon ah ayaa saaka waxaa lagu tukaday deegaanka kunyo barow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose xashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya deegaanka kunyo barow ee hoostaga degmada baraawe ayaa saaka oo khamiisa laga tukaday salaad roobdoon ah waxaana dadku ay allaah ka baryeen inuu roob wanaagsan siiyo qaar ka mid a culummada diinta islaamka oo kula hadlay dadweynaha musallaha sayid maxamed cabdulla xasan ayaa dadkii xaadiray ugu baaqay in la badiyo alla kacabsiga la iskuna naxariisto si uu allah ummadda raxmaddiisa u siiyo qaybo badan oo ka tirsan walaayaadka islaamiga ah ayuu ka da'ay roobka dayrta inkastoo ay jiraan meelo kale oo roobka weli ku yar yahay beesha tunne ayaa suldaan ku caleema saaratay munaasabad ka dhacday gobolka shabeellaha hoose maxamed daahir cali sow ayaa warkan inoo haya
mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin culumaa udiin odayaal dhaqan haween iyo dhallinyaro ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo lagu qabtay deegaanka kunyabarow taas oo lagu caleemo saarayay suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan oo loo yaqaano maxamed saakow maadaama qabanqaabada caleemasaarka suldaanka ay muddo soo socotay waxaa aad loo agaasimay xafladda hadday ahaan lahayd howlka lagu qabtay iyo raashinka loogu talagalay marti sharafta iyo mas-uuliyiinta siddeed neef oo geel ah ayaa loo gowracay marti sharafta kala duwan waxaa la sii raaciyey siddeed iyo labaatan neef oo ari ah dhallinyaro ka dhasha beesha tuni oo isugu jira rag iyo dumar ayaa aad kaga dhex muuqday qalabaynta howlka oo qofka ay u suurto gashay inuu gudaha u galo uu aad ula dhacayay sida loo qurxiyey makaanka kuunya barow iyo goobaha beesha ay degto waxaa si weyn looga dareemayay caleema saarka suldaanka waxaana magaalada dhowr cisho ka hor caleemasaarka soo gaaray dad aad u badan oo ka yimid shabeellaha hoose jubbooyinka iyo gobolka banaadir salaadiinta iyo nabadoonnada beesha ee ka yimid gobollada aan soo xusay ayaa si buuxda u ayiday caleemasaarka suldaanka iyagoo adkeeya inay la shaqayn doonaan suldaankooda waxaana ay ugu duceeyeen in allaah uu ku asturo mas-uuliyadda loo igmaday odayaasha ayaa tilmaamay in suldaanka cusub uu yahay nin ku munaasib ah xilka loo doortay sidaasi awgeedna ay ugu hambalyeenayaan inuu hogaamiyo beesha arsiinkii qoreendhe waaya xarakada shabaab waade aysha irdoodka baardheerashi madaxa marweyni shalamboodintii iluu keenataya buundida shangaana shakale iyo shiidum oo shaney kooferkaanya waade ayshan taraalka kismaanya shawaabaa sharafta noo haaya shaahid waa gelaa sharci waa yaqaana ana moo sheeg xumee haayo wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee jubbooyinka iyo shabeellaha hoose sheekh maxamed abu cabdallah iyo sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay beesha suldaanka dooratay iyo suldaan maxamed cabdulqaadir abu cabdallah oo mar wali ka ahaa shabeellaha hoose waxaa farxad gaar ah u ahayd in xafladda uu ku arkay wejiyo mar hore ugu dambaysay isagoo xusay inuu ku faraxsan yahay caleema saarka suldaanka maantay aad iyo aad baan u faraxsanahay farxaddaas munaasabaddan waxaa iisii dheer dad badan oo aan waxa weeyaan muddo aan kala maqnayn oo run ahaantii maanta halkan aan ku kulannay dad u dhashay beesha tunni haddii noqon lahaayeen oo baraawa igu dambaysay qaarkood iyo nuqabadii wilaayada shabeellada hoose iyo culimmadii iyo dad badan oo waxgarada iyo dhallinyaro badan dhammaan bulsho weynta degta beesha tunni ee jubbooyinka iyo shabeellada hoose iyo gobollada kale iyo baay iyo inta kaleba suldaan buu u yahay aad baan u soo dhowaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa goobta ka sheegay howsha hortaada salaadiinta hoggaanka u ah beelaha muslimiinta waxyaalaha laga rabo suldaanka waxaa ka mid ah xaqiiqatan ee wax badanna laga arkay horumar badan laga gaaray waa fatxu macaahid sharciya macaahid inuu u furo beesha hadday noqon lahayd macallimiinta deeyaanka oo la tababaro oo muddo la xareeyo sida qabaa'ilada qaar ay sameeyaan hadday ahaan lahayd da'yarta ee soo kacaysa oo diinta ilaahay tacaala la baro dad badanaa maanta waxaa jahli ku sugan waxyaalaha laga rabo beelaha ama salaadiinta si guud waxaa ka mid ah ee hor yaallo maadaama marxaladdeena aan taagannahay mawaaqiftooda inay caddeeyaan reer tunni jazaahumullahu khayran waanu u mahadnaqaynaa horena waa u caddeeyeen waxaa la rabaa xaalad kasta iyo mowqif kastoo la taagan yahay beelaha inay mowqifkooda caddeeyaan marxaladda maanta taagan reer tunni way caddeeyeen xaqiiqatan wayna ka dhabeeyeen maalmo ka hor waxay wareejiyeen xoolay mujaahidiinta ku wareejiyeen naf iyo maalna way ballan qaadaan inay ku kara taagan yihiin waxaa la rabaa insha allahu tacaala xaalad kastoo taagan iyo duulaan kastoo shareecada islaamka duulaan gaalo ku soo qaado qabaa'ilka waxaa la rabaa mawaaqiftooda inay caddeeyaan waxaa kale laga rabaa salaadiinta si guud oo ugu horreeya maxamed cabduqaadir inuu la shaqeeyo wilaayada islaamiga ah ee u adeegaysa difaacitaanka diinta oo hogaamiyo uu gaarsiiyo meelaha waxa weeyaan meesha ay degto ee wilaayada aysan gaarin inuu gaarsiiyaa la rabaa beesha tuni ayaa karaamaysay suldaankooda waxaana ay soo nooleeyeen dhaqankii hore ee lagu qaabili jiray suldaanka cusub oo lagu ilaalin jiray hawshiisa beesha inta ay suldaankooda xid culus saartay oo ay dooratay haddana cidla kagama tegin ee waxay u dhiseen guri aad u qurux badan oo kumanaan doolar ay ku baxday gaari ayay u iibiyeen sidoo kale waxay suldaanka ku wareejiyeen oo hadda u daaqa konton neef oo geel ah balamo kalena waa ay jiraan si suldaanka uu beesha ugu adeego oo danaheeda adduun u hagaajiyo dacwada islaamkana uu ku faafiyo dhulka beesha ay degto munaasabadda oo ahayd mid i cajab gelisay oo dad badan ay ka hadleen waxaa markaan loo yeeray suldaanka cusub suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka oo aada u labisan isla markaana hortiisa ay yaalaan waxyaaba caan ku ah dhaqanka soomaaliyeed ayaa ballan qaday in kitaabka allah uu ku hogaamin doono beeshiisa waxaana uu beesha u soo jeediyey inay fuliyaan ballanta ay la galeen wuxuu suldaanku u mahad celiyey dhammaan martisharaftii kala duwanayd ee ka soo qaybgalay caleemasaarkiisa isagoo goobta ka sheegay inuu ku dhaqmayo dardaaranadii qiimaha badnaa ee loo soo jeediyey doorashadii aad i doorateen ee caleemasaarkii aad i caleemasaarteen waa idinka aqbalay waan idinka ajiibay waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad garab i gacal ii noqotaan i garab istaagtaan xilka ila qaadaan intii aan ku suganahay wanaagga sharciga ah haddii aan ka leexdo inaad waxaa la idinka baahan yahay seef igu toosisaan waxaan ku ballannay mujaahidiinta inaan dhinacayna looga soo dhacaynin ballantii inay naga fusho ballantii inay naga fusho wax badanna waa idinka arkay tunnidoo xanaaqdan derbiyo daari celinayne dareenkiinnu waa dheeryahe daacadda ogaada degmadii baraawana kufriga dacar ha loo saaro oo ku diriira diintiya sharciga derajo waa taase dulmigiiyo xumantana la diriir daa'in abidkaaba dulqaad gaara waan kaa rabnaa dabac walaaleede weliga la diriir gaaladiyo mogadu cuflayda damacoodu waa inuu lumaa waqay ku diimeen munaasabadan beesha tuni ay ku caleemo saaratay suldaanka oo ahayd mid si weyn loo soo abaabulay nuuceedana aan horay ugu qaybgelin waxaa ka hadlay culummaa udiin iyo odayaal dhaqan dowladdiina ayaa waxaa loo qabtay ganacsada magaalada boqaqable ee gobolka hiiraan soo warkaan uu ku eegayo maxamed ciise degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga hiiraan ganacsatada ku dhaqan ayaa loo soo gabagabeeyey dowlad diini ah oo socotay muddo toban maalmood ah islamarkaana loogu magac daray abuubakar sadiiq oo ay ku qaateen duruus kala duwan oo ku saabsan beeca haddaba munaasabadda lagu soo xirayay waxaa ka soo qaybgalay culimaa'udiin salaadiin iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horeyn xiritaanka dowladda waxaa ka hadlay ogaaska guud ee beesha gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed isagoo dardaarana kala duwan u jeediyey ganacsatada loo qabtay dowladda ganacsatada degmada buqa qable ee dadaalka iyo juhdiga iyo maaragtay soo jeedka ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa u istaagan barashadeedana insha allahu tacaala har iyo habeen u taagan iyadoo haddana ganacsigoodii iyo maaragtay wakhtiga lagu jiro darteed iyo culayska jira haddana u istaagan ilahay tabaaraka diintiisa bartaan waan u mahadcelinaya insha allahu tacaala allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay tabaaraka wataala maalkooda u barakeeyo ehelka iyo qaraabadana maaragtay insha allahu tacaala sida ay jecel yihiin raalliga ka yihiin caf iyo caafimaad allah siiyo maanta marka fursadda aad haysataan iyo fahamka aad haysataan in badan oo muslimiinta ka mid ah oo ku hoos nool cadowga ilaahay tabaaraka watacaala ma ogsoono jazakum allahu khayran waxaan dardaarmi lahay on ku celin lahay on ku celin lahay insha allahu tacaala inaad ka faa'iidaysataan fursadda aad haysataan maanta hoggaan dhab ah ee ummaddan bedeli kara ayaa tihiin kadib munaasabadii lagu soo gabagabaynayey dowladdan waxaa kelimado ka jeediyey qaar ka mid ah ganacsatada qaatay duruusta ku bixaysay dowladda dowro aan ku qaadanaynay markaskan waxyaabaha aan qaadanay waxaa ka mid ahaa alyaqiin billaah fadlu dikri musaaracatu ilaa ficli alkhayraat thabaatu cala addiin watadxiyata liajlih duruusahaasaan qaadanay insha allahu tacaala annagan ilaahay ha nagu anfaco ayaamaha waxaa noo soo socday oo ilaahay tabaaraka wa tacaala noo soo gebagabeeyey dowladii walaalka uu sheegay magaceeda uu ahaa dowlatu abi hurayra shacaarkeedana uu ahaa asaacatu bisaaca yaa xandala ilaahigii noo soo gebagabeeyey allahaas ayaa ku mahadsan bacda xamdulilaahi tabaaraka wa tacaala waxaan mahadinaynaa culummadii duruusta bixinaysay oo noo dhabar adeegtay oo wakhtigooda soo bixisay allah tabaaraka wa tacaala miisaankooda ha ugu kabo ma ahan markii ugu horreysay oo dowro noocan oo kale ah loo qabto ganacsatada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan xukun xadusinaha ayaa maalintii shalay waxa uu ka dhacay deegaanka kunyo barrow kaa oo lagu fuliyey wiil gabar kubsaday mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya fagaare ku yaala deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose ayaa waxaa shalay ka dhacay xukun xadusino ah kaas oo lagu fuliyey wiil gabar fal kufsi ah kula kacay goobta xukunku ka dhacayay ayaa waxaa soo xaadiray dadweyne fara badan waxaana halkaas lagula fuliyey xukunkii sharciga ahaa iyadoona qaadigu sheegay inuu qirtay wiilkan falka sinada ah ee uu ku dhacay qaadiga maxkamadda shareecada islaamka ayaa fagaaraha kaga dhawaaqay xukunkii ka soo baxay maxkamadda iyo adiladii loo cuskaday kow waxaa maxkamaddu xukuntay falka uu ku dhacay xasan cali cumar inuu yahay fal zina ah labo waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xadu zina ah saddex waxay kaloo ku xukuntay mahrulmithil iyo hal sano oo musaafuris ah afar xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar shan waxaana loo cuskaday aayadda labaad ee min suurati nuur qowluhu tacaala azaniyatu wazani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir walyashhad acdaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin isagoo ka sii hadlaya adilada xukunka ayuu qaadigu wuxuu yidhi sida tan wacan cubaadata bnu saamit radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahunna sabiila albikru bilbikri jaldu mi'ah wa nafsu sana akhrajahu muslim hada wabillahi towfiiq wallahu subxaanahu tacaala aclam
kow labo saddex afar shan lix toddobo sideed afartan iyo sagaal konton allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar
marar badan ayaa wilaayaadka islaamiga ah sidan oo kale looga fuliyey xukunno sharci ah halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga ayaa waxa ay duqeeyeen meel u dhow saldhig ciidamada maraykanku ay ku leeyihiin dalka suuriya warar ka imaanaya dalka suuriya waxa ay sheegayaan in weerar duqeyn ah oo loo adeegsaday diyaarad daroonis ah lagu qaaday meel u dhow saldhig ciidamada maraykanku ay ku leeyihiin dalka suuriya duqeyntani ayaa waxay qayb ka tahay howlgal cusub oo ay ku dhawaaqday dowladda turkiga ka oo ay ku beegsanayso maleeshiyada kurdiyiinta ah ee loo yaqaano b k k kuwa oo dagaal kula jira xukuumadda turkiga maraykanku wuxu uu sheegay in xilligii weerarku dhacayay aysan ciidamadoodu ku sugnayn xerada waxaanu walaaca ka muujiyey weerarka noocaas ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inageenta